Ardayda wax ka barata iskuulka Hobyo Secondary ee degmada Hobyo gobolka Mudug oo isku diyaarinaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga dhexe iyo kan dugsiga sare ee degmadaas ayaa sheegay in degmadaas aysan lahayn jaamacado ay wax ka bartaan taas oo ay sheegeen in ay tahay mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayaan ardaydan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay codsi u direen dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka galmudug iyo guud ahaan bulshada iyaga oo dalbaday in jaamacad laga furo degmada Hobyo
magacayga waa xasan xuseen cali dhigtay iskuulka hobyo primary and secondary school gaar ahaan fasalka fofor waxaan nahay ardayda sanadkan shahaadiga ah u fariisanaysa imtixaanka dowladda federaalk soomaaliya caqabado badanaa soo marnay hadeertaan gabagabadii marayna laakiin caqabada hadeer aa maaragtan haysata ayaa waxay tahay rajada aa lahayna ayaa waxay ahayd inaan noqono arday u horeysay oo hob iyo jaamacad u fadhiisatay laakiin deegaanka ma lahan jaamacad ma lahan waxaa codso lahaynay si aanan uga tegin degmadeennii aan u ahaynay sideedaadka u horreeyey ahaana aan ahayna maaragtay fanfoorka u horreeyey inaan haddana isla magaaladan laftigeeda ku helno jaamacad haddii ay naga saacidi lahayd jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo dowladda dhexe ama haddii kaleba maamulka galmudug iyo qurbijoogta ee deegaankan u dhashay intaba waxaa ka codso lahaynay inay arrinkaas naga saacidaan oo degmadu ay jaamacad yeelato annaga ayaan diyaar u ah inaan noqono ardayd u horreyd oo fadhiistay sidaas aa codso lahaynay waxaan rajaynaynaa inaan guulo taariikhi a ka gaarnay imtixaanka natiijo qurxoonne aa ka helno ilaahayna uu nagu guuleeyo ani magaciga waxaa horta nasiib maxamed siciid waxaan dhigtaa fasal galaasyada secondaryga oo fawan maantay waxaan nahay waxaa waaye dugsi sare maanta maa ka baxno ma jirto maanta jaamacad oo meeshaan nagu taallo maantay waa rabi lahayn jaamacad oo shakhsi leeyahay ama dowladda leedahay inaan meeshan aan ka helno oo saa macnaha waxbarashadeena maanta aa dalkeena aan uga teginin oo meeshan aan ku qaadanno haddana waxaan codsanaynaa sam yani ardada qaar yani ma awoodaan inay mataqaana yani meel kale aadaan waxbarashadeen wax mataqaana yani is very difficult ah wax adag waa ma fahantaaday marka waxaan codsanaynaa yani sida wasaaradda waxbarashada galmudug waxaan codsanaynaa in mataqaana maxaa la keeno jaamacado galmudug waxaan codsanaynaa ilaa mataqaana aadi heer federaal in mataqaana maxaa jaamacada la keeno dadka isku tabar ma aha qofaa mataqaana yani inuu meel kale aada awooda qofna ma awoodo saa marka waxaa dhihi lahayn dadka mataqaana awoodin in maxaa guryahooda loo keeno loo keeno wax mataqaana yani aada u wanaagsan waaye degmada hobyo waxaa ku yaala iskuullo dhowr ah oo ay wax ka bartaan ardayda degmadaasi kuwaasi oo qeyb ka ah ardayda sanadkan gelaysa imtixaanka shahaadiga ah ee mideysan kaasoo afar iyo tobanka juun dalka oo dhan ka bilaabanaya